sharcigan sida uu ugu magac daray salvini waa sharci micnaha xadidaya ama hakad ku sameynaya dadka soogalootiga ah waxaa loogu magac daray decreto salvini immigratione e securezza kaasoo ah sharciga xeerka dadka soogalootiga ama ajnabiga iyo nabadgelyada ah midda ugu horeyso waxaa meesha ka baxaysa fursadii ahayd dadka qaarkood oo wadamadooda aan dagaalo waxaasi ka jirin in ay helaan sharci magangelya doon ah oo micnihiisu u ahaa humanitarian oo laba sano muddadeeda ahaa meeshii hadda wuu ka baxay sharcigaasi waxaa marka dhacaysa in la arko dad hor leh islamarkaana sharci daro micnaha wadanka talyaaniga ku jooga ama qasab ay ku noqonayso dowladda talyaaniga inay dib ay u celiyaan tan xigto waxaa cariiri gelaysa nolosha dad badan oo ajnabi ah islamarkaana shalayto ama sanadihii lasoo dhaafay helay sharci laba sano ah wayna ku adkaanaysaa inay sharciga cusboonaysiistaan waxaana looga baahan yahay inay helaan shaqo iyo deganaansho si ay sharcigooda u cusbonaysiyaan haddii kale waxay noqonayaan sharci la-aan waxaa kaloo sii dheer dadka iyagu ka soo galaya wadamada dagaalada ka socda haddii badda la xiro heshiiskii uu la galay libya ama dowladaha kala qaybsanaya libya hadda ka jira in dadka dib loo celiyo islamarkaana lagu hayo wadan uu dagaal ka jiro islamarkaana nabadgelyo iyo xuquuqda bini aadamka intaba aan lagu ilaalin saasi darteed waxaa markaa sii abuurmaysa zaxmad hor leh dhanka iyo shacabka talyaaniga iyo weliba kuwa magangelyo doonka ah waxaa kaloo markaa sharcigani uu micnaha sheegaya in muddadii todoba boqol iyo soddonka maalmood ee labada sano ah sharciga dhalashada wadanka talyaaniga ay ku qaadanayeen dadka micnaha degan shan sano ama toban sano in iyaguna ay ku qaadan doonaan ama muddada ay codsiga dhalashada ay ku qaadan doonto laba sano ilaa iyo afar sano oo dheeraada lacagtii oo dheeraad ah lacagtii la bixin jiray canshuurta labada boqol euro ahayd markii la codsanayo baasaboorka talyaaniga waxaa hadda laga dhigay laba boqol iyo konton euro
marka arrintani guud ahaan ma waxaa loogu dan leeyahay in lagu yareeyo dadka soogalootiga ah ee dalka talyaaniga imaanayay wallahi siduu asigu hadda uu sheegay markuu kambaynka uu sameynayay ama doorashada ususoo sharaxayay wuxuu ballan qaaday inuu xadidi doono horta ragga qaxootiga ama dadka ajnabiga ee soo gelaya shantii bilood ee ugu dambeysa talyaaniga qaxootiga ama dadka laga celiyay waxay gaarayaan boqolkiiba siddeetan iyo kow dadka dib loo celiyey micnaheedu waxa weeyaan dadka soo galay waa boqolkiiba sagaal iyo toban ama labaatan uga badnaan dib micnaha oo celis oo keliya maahan xitaa howsha uu wado wuxuu marka sii abuuraya ninkani si uu horay usii socdo horumar hor leh micnaha dadka sigu taageersan waxay arkayaan marki si loo eego in uu kasoo baxayo balamihii uu qaaday waayahay laakiin ha marka dadka sidaad ka dhawaajisay dadkii soo gelayay baa badankood dib loo celiyey dad kooban ayaa soo galay oo nasiib u yeesha inay dalka talyaaniga soo galaan kuwii joogay bal ka waran ee ama sharciyada ku adkaaday ama sharci raadiska ahaa xaaladooda waa sidee ayagana wallahi horta xaaladda hadda la taagan yahay ama dadka ku jira xeryaha qaxootiga talyaaniga ama kuwa hadda soo galay ama kuwa joogayba sanad iyo laba sano ku dhawaad boqol kiiba sagaashan waxaa la siiyey negative ama diidmo oo micnaheedu waxay tahay xitaa avocado inay qabsadaan islamarkaana ay abiil sameeyaan muddadii kolkii hore ay ku qaadan jirtay abiilkii hadda waa lasii kordhiyey ilaahay kuma darnaadee dadkii marka hadda soo galay iyagu laftirkooda haddaysan xaq aysan u yeelan inay helaan international protection waxay danta ku qasbaysaa in dowladda talyaaniga sida xeerka ninkan uu sheegayo in la fiiriyo haddii ay ka jirto abaar ama dhibaatooyin ama dagaalo soqeya wadamadooda haddii ay ka jirto si ay u helaan taasoo micnaheedu ay noqonayso ama hal sano ama laba sano ama sharci micnaha kooban islamarkaana qofka maalinba maalinta ka dambeysa lagu dhihi karo dib baa lagu celinaya intaas waxaa sii dheer intaas waxaa sii dheer magaalooyin badan oo ay ku jirto torino iyo bolonia ayaa micnaha cambaariyay islamarkaana kasoo horjeestay go-aanka uu soo saaray wasiirka arrimaha gudaha afar labaatankii september madaxweynaha dowladda talyaanigana uu saxeexay qawaaniintan cusub ilaa iyo lixda marka bisha shanta bisha december ay soo socota haddii baarlamaanka dowladda talyaaniga uusan dib usoo celin xeerkani islamarkaana uusan u dhicin waxaa lagu qasban yahay in la bedelo waxaa dhici karta xeerka inuu micnaha hergelo islamarkaana caqabad hor leh ay la kulmaan dadka ajnabiga ah gaar ahaan kuwa magangelyo doonka ah soomaalida ee talyaaniga ku dhaqan bal xaaladooda ka waran iyaguna
wallahi soomaalida talyaaniga ku dhaqan waa markii ugu horeysay muddo sanad iyo laba sano ah gudahooda ay dad badan oo soomaaliya la siinayo sharci laba sano ah shan sano ka hor ama saddex sano ka hor lama arki jirin haddii la arki jirina waxay ahayn dad yar maanta soomaalida dalka talyaaniga joogta ayay xitaa wax ka taabanaysaa qawaaniintan lasoo saaray walow soomaalida marka loo eego ajnabiga kale ay fursad u lahaan jireen inay helaan sharciga shanta sano ah ama midkii ahaan jiray protectiona subsidiaria oo saddex sano ahaan jiray balse laga dhigay suulatirkiisa shan sano waxay ku qasbayn hadda dadka soomaaliyeed ee soo gelaya dalka talyaaniga in ay iyagu laftirkooda caddeeyaan sababta ay wadankooda ugu soo cararayaan waa la ogyahay soomaaliya in ay dhowr iyo labaatan sano ku dhawaad dagaalla sokeeye iyo qajajac ay soo martay laakiin waxaa loo baahan yahay wakti xaadirkan la joogo xataa qofka inuu caddeeyo sababta wadankiisa uga soo baxay looma eegayo qofka libiya ayuu ku xayirnaa sanad ama laba sano ama tacadiyo ayuu lasoo kulmay ayuu kala soo kulmay wadanka libiya balse waxaa la fiirinayaa qofka soomaaliga xitaa ama ajnabiga oo waddan ala wadanka ka imaaday sababta wadankiisa uga soo cararay halkan waxa u joogo iyo waxa uu dowladda talyaaniga ka codsanaya